bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti afar iyo tobanka bisha januari sannadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maamulka galmudug oo beeniyey warar shalay warbaahinta qaarkeed daabaceen oo sheegayay in madaxweynaha maamulkaasi iscasilay maamulka gobollada dhexe ahlusunna wal-jamaaca oo iyaguna sheegay in doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada muqdisho ay guuldarro u ahayd kooxda hoggaanka dalka haysa ee xasan sheekh maxamuud ka mid ka yahay ee dam jadiid ay ku sheegeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hambaliyeeyey doorashada guddoonka baarlamaanka dhibbana shacabka soomaaliyeed codsi u diraya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saakiyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan anigoo khadar cawlahay ee stuudiyaha dal jira ee buuhooda idinka soo jeedinaya marka horese warkii dunida iyo xuseen cabdijimcaali xuseen madar
mahadsanid qadar cawl bismillaahi raxmaani iraxiim midowda afrika ayaa sheegay in aysan madaxweynaha gambiya u aqoonsan doonin yaxya gameesh wixii ka dambeeyey sagaal iyo tobanka bishan markaas oo uu dhammaanaya xilkiisa golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika ayaa ka digay in cawaaqib xun uu ka dhalan doono haddii ficilka jameeha uu horseedayo in ay u dhintaan dad aan waxba galabsan midowda afrika ayaa sidoo kale ku baaqay in laamihiisa ammaanku ay isxakameeyaan madaxweynaha dalka nigeriya maxameduu buhari ayaa ku sugan dalka gambiya isaga oo hogaaminaya wefdi ka socda urur goboleedka afrika ee loo yaqaano ekowas hogaamiyaha gambiya ayaa isagu diiday natiijadii ka soo baxday doorashada baarlamaanka nigeriya ayaa u codeeyey in jameex magangelyo la siiyo waana tallaabadii ugu dambaysay ee jameex culayska lagu saarayo si uu xilka ugu wareejiyo ninka ay ishayaan ee aadaama barrow oo ku guulaystay doorashada madaxweynenimada ee dalkaasi ka dhacday bishii hore askari ka mid ah ciidamada militariga dalka hindiya ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan afar ka mid ah saraakiisha sarsare kadib muran ku dhex maray isaga iyo saraakiisha kale bariga gobolka bixaar sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya booliska waddankaasi weerarkan ayaa yimid kadib markii askariga oo fasax laga siiyey shaqada uu si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furay saraakiisha xarunta ciidanka ee ilaaliya goobaha dowladda ugu muhiimsan oo ay ku jiraan warshadaha hubka iyo garoommada diyaaradaha ee degmada orangabaad ee waddankaasi taliyaha boliiska ee degmadaas ninka lagu magacaabo sadya barash ayaa waxa uu sheegay in dhacdadan ay ka dhacday xarunta ciidamada militariga halkaas oo saraakiishu ay ku sugnaayeen dhammaan dhibanayaasha halkaasi ku dhintay waxay ahaayeen kuwo aan hubaysnayn oo markaasi shaqada ku jirin madaxweynaha waddanka maraykanka barack obama ayaa guddoonsiiyey ku-xigeenkiisa john biden biladda xorriyadda oo ah bilad tan ugu sarraysa ee madaxweyne maraykan ah qof guddoonsiiyo xaflad ka dhacday aqalka cad ayuu madaxweyne barack obama si lama filaan ah u siiyey john biden oo isaga oo yaaban islamarkaana qiroonaya ka guddoomay biladaasi madaxweyne barack obama ayaa ku ammaanay ku-xigeenkiisa john biden shaqada dheer ee uu waddankiisa u qabtay muddadii tobanka sano ahayd john biden oo ilmeynaya ayaa u mahad celiyey qoyskiisa iyo madaxweyne barack obama madaxweyne barack obama ayaa la filayaa toddobaadyada soo socda in uu banneeyey aqalka cad ee maraykanka iyadoo halkaasina uu isku diyaarinayo madaxweynaha loo doortay xilkaasi ee donald trump ugu dambaynna howlgal militari oo si wada jir ah horaantii bishii nofembar looga fuliyey waqooyiga dalka afghanistan ayaa waxaa lagu dilay saddex iyo soddon qof oo shacab ah iyadoo toddobiyo labaatan kalena lagu dhaawacay sida ay sheegeen militariga maraykanka weerarkan dhimashada leh oo ka dhacay halka lagu magacaabo boos ee gobolka kurduus ayaa burburiyey tobaneeyo guryo ah sida ay sheegayaan dadka deegaanka iyo kooxda daalibaan howlgalkan oo si wada jir ah loo fuliyey ayaa waxaa la doonayay in lagu soo qabqabto hogaamiyaal ka tirsan kooxda daalibaan oo qorshaynayay sida la sheegay rabshado ay ku qabsanayaan gobolka kundus sida ay qireen saraakiisha militariga waddanka maraykanka iyo kuwa afghanistan si ay u daafacaan naftooda iyo ciidankooda afghanistan ciidamada maraykanku waxa ay xabad ay isku difaacayaan ay dib ugu celiyeen kooxda daalibaan oo guryaha shacabka u adeegsaday aagaag ay xabadda ku soo ridaan ayaa lagu yidhi warkaas oo ka soo baxay milatariga maraykanka milatarigu maraykanku waxa uu qiray in uu dhammaanba baabi'iyey wixii halkaasi ku jiray dadka shacabka oo halkaa waxyeelladu ka soo gaartayna waxa ay mar labaad qireen in ay ka raaligelinayaan magdhowna ay ka bixinayaan warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka saakii dunida dhegaystayaal waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo degmada buuhoodleh iyo qadar cawl ismaaciil
aan ku bilaabaya sidii qodobada barnaamijka saakiyo dunida aad ku maqlayseen maamulka gobolada dhexe ahlusunna wal-jamaaca ayaa soo dhoweeyey qaabka ay u dhacday doorashadii shir guddoonka baarlamaanka ee laba maalmood ka hor ka dhacday magaalada muqdisho maamulka ayaa sheegay in kooxda talada dalka haysa ay fashilantay afartii sane ee lasoo dhaafay doorashadaasina fariin cad u ahayd in soomaalidu aysan mar dambe fursad siin doonin nidaamkii afartii sane ee lasoo dhaafay dalka ka talinayay runtii wixii iradabeelkii dadka soomaaliyeed ay qabeen iyo waxyaabihii soo dhacay ee soo socday ilaa waktigii broseska lagu jiray rajabeelka badan ka muuqday xoog maaragtay marooqsiga badan iyo awood u sheegashada dadku ay ka muuqatay wixii la filayay ma soo bixin oo ay qoladaasi ka rabeen waxaad ogsoon tihiin kooxdu afartii sano lasoo dhaaftay wadanku wuxuu afdhuubnaa kooxbuu afdhuubnaa dawlad waa kaga magacawnaa laakiin rag gaar ah oo koox ah oo urur yar ah ayaa xuquuqdii soomaaliya afduubay oo wadankii ku tarfi karahayay oo awoodii qaatay keligood oo doob ka sameeyey oo waxyaaba dhibaato ah oo baaxad weyn oo dadka iyo dalkaba ku reebi doona saameyn weyn ku reebi doona oo sida looga xalliya ay adkaan doonto arrintaas looga tirtir ay adkaan doonto waxay sharciyeeyeen corruptionkii bay sharciyeeyeen taaluushkii waxay isdabamarintii boobkii hantidii qaranka la boobay awoodiiyo lagu tagrifalay oo siday rabaan ay u adeegsadeen cabsi badan baa arrintaas ka dhalatay iyo walwal badan iyo khalkhal bay ku riday dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan rajaxumay ku riday arrintaasi hase yeeshee iyagii ayaa marsanaa waxaa loo geliyey gacanta doorashadii oo layidhi sidaa rabtaan u maamula wax kasii daran intaas aan soo sheegnay ayay kasii sameeyeen oo goboladii dalka dhibaatada ay ku reebtay xataa waad garanaysaa arrintii marka dadku waxay islahaayeen wax kale ayay u fakarahayeen in kooxdaasi ay dib usoo laabato ayay dadku wadnaha farta uga hayeen laakiin hadda guddoonkaa la doortay calaamad fiican baa ka muuqata marka ugu horeysa ka dowlad goboleed ahaan gobolada dhexe waan u hambalyeynaynaa guddoonka soo baxay oo guddoomiye ugu horeeyo ku-xigeenka labada ku-xigeen oo koowaad iyo labaad ay ugu maaragtay ku jiraan runtii arrintaasi waa arrin dadka soomaaliyeed wixii wax socday oo sawirkii markaas deganaa wax ka bedelan ay soo baxaan taasna waxaan aada iyo aada mahad gaara ugu celinaynaa xildhibaanada soomaaliyeed badankooda ama dhammaantood ee gartay arrinta halkeeda gartay oo wadciga la jooga qiimeeyey oo xaaladda dadka qiimeeyey oo kooxdaas siday waxu malabsanaysaan qiimeeyey kolleyba xisaabo badan bay isku dardareen tillaabadaas runtii isbeddelkaa ayagaa qaaday waana ka filaynaa tillaabo kasii fiican oo isbeddel ah oo inta hartay ay ku dhammaato oo dadka soomaaliyeed ay rajada kusoo noqoto oo ummad ummadda u adeegi karta oo aan koox gaara ahayn oo barnaamij gaara aan wadan oo aan ka mid ahayn boobkii iyo dhibaatadii iyo tilinqadii lagu sameeyey dalka iyo dadka in ay kasoo baxdana waa rajeyn doonaa madaxda ugu dambaysa marka arrintaas waa runtii waa bagaadinaynaa waana hambalyeynaynaa waxaana moodaa annaga hadda waxa weeye weli laysma gaarin ayaga lafsadooda waxqabadkooda waa la tijaabinayaan waa bini aadan dad iyo duur wax kasta ayaa ka yimaadaa soomaalida ku maahmaadaa marka waxa waaye insha allah hadda waxaa laleeyahay un waa wejiyo aan maaragtay wixii ama rabitaankii dadka kooxdii aan ahayn oo si kale ku yimid waaye ayaa hadda dadku leeyihiin marka arrintaasna waxaa laga tafaa'ul ahaan laga fiirsan karaa in rajo un ay jirto amay wadadii inaysan qaadeen wadada soomaalida dadka soomaaliyed dadka u ah in ay un qaadaan wixii awoodooda ah marka arrintaas sidaasaan kooxdu waa iska caddahay waxa weeyaan taasi hadda saadar muuqdaa su-aal madoona waayo soomaalidu ay ku maamaadaa way iska caddahay meel kasta iyo cid kasta ilmaha yararka ayaa garanhaya waxa weeye raggii damirjadiidka ahaa ee xukunka qabsaday oo xasan madaxda oo ahaa iyo intii ku xeernayd weeye marka intaas aya waa in aada iyo aada loo yaqaano weye waxyaabaha ay sameeyeen iyo aabaarta iyo waxa ay ku reebeen dalka soomaaliyeed iyo dhibaatada ay ka geysteenna maanta waxa isweydiinla ma ahan waa wax cad weeye sida ay maaragtay u ditoobeen awoodii ugu tafifaleen sultanadii dalka sooma dadka soomaaliyeed ay lahaayeen udhaxaysana ay ugu tafifaleen meel kastana ay u boobeen hanti boobka ka dhacay soomaaliya ee daliilqada ka dhacday bastadii guud oo dad maaragtay iyagu ay gateen tii kaloo dibadda ka timaadna ay guryo ku dhisteen dekadii iyo aeroboorkii iyo iskuuladii iyo isbitaaladii wax dadka soomaaliyeed gacan ugu jira maanta malaha wax ay kareeyeen iyo wax ay gateen iyo wax sida ay doonaan a ka yeeleen ayay ka dhigeen iyaga iyo faamilkoodiiba marka kooxdaas waa koox macruufa waxaana madax u ah xasan sheekh maxamuud baa madax wax baan u diraynaa guddoonka baarlamaanka soomaaliyeed in ay horey usii socdaan oo arrintaas iyagoo ka fakaraya maskaxda ku haya rabitaanka ummadana fiirinhaya dhibaatada soomaalida ku dhacday iyo waxyaabaha haystana fiirinhaya wixii loo geystay afarkii sanana fiirinhaya wax ka bedelan oo dadka helmaantiin kara dhibaatada ay ku jiraan iyo midkii kusoo dhacday mustaqbal fiicanna u jeexi kara in ay maaragtay ku tallaabsadaan ayaan ugu baaqaynaa iyaga dadka soomaaliyeed iyo meel kastoo ay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa in arrintaas maaragtay loo wada istaago oo laga doorjignaado inay kooxdii hore soo laabato oo awoodda ay gacanta u gasho ama ay kusoo laabato taas ayaa baaqaas ayaan u diraynaa gacmahana inay isqabsadaan dib heshiisiin iyo midnimana inay muujiyaan dadka soomaaliyeed cid u maqan malaha iyo cid uga shaqaynaysa waxa dartood ah waxaa loo soo jilbajabsaday kullamaa dadka soomaaliyeed kala furfurteen oo ay iska hor yimaadeen oo khilaaf iyo dhibaato iyo maaragtay ay burbur ay maaragtay ku dhacay midnimadoodii in laga faa'iidaysto dalkooda iyo dadka maaragtay dalkooda iyo hantidooda la qaato ayaa loo soo jilbajabsaday in maaragtay xataa hoggaanka ciddii la rabo inta loo dhiibto shaqaale aan dadka soomaaliyeed u danaynayno dowladada dibadda u danaynaya in ay maaragtay arrinta dowladaha dibaddaah ay ugu horreeyaan kuwa badan in ay ku maamulaan gacan dad soomaali u eg oo iyaga maaragtay qalbigooda leh marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay war dalkiina iyo dadkiina intay u istaagtaan badbaadadiisa cid idin maqani ma jirto waxa waaye dadkan soomaalida hadda sharciyad macnaha xildhibaanadahayna waxa weeye waa dadkiini weeye haddana tilaabo un rajale ay rajal ayay sameeyeen marka gardaha ka istaagleen waa xagaag afhayeen u hadlay maamulka ahlu sunna ee gobolada dhexe ayuu kaasi ahaa galmudugna waxay beenisay warsha shalay warbaahinta qaar lagu daabacay oo sheegayay in madaxweyne cabdikariin xuseen guule soo saaray warqadu isku codsinayo afhayeenka madaxtooyada maamulka galmudug ayaa arrintaas beeniyey waa mahadsan tahay warqadan wax ka jira lama arko waa warqad been abuura oo dad diidan maxay ahayd dowladnimada iyo nabadda iyo horumarka ka jira galmudug ay soo saareen ama ay qureen ama ay mataqaana wax ku talagala oo loogu talagalay in lagu carqaladeeyo xanaanka ka jira galmudug madaxweynuhu isma casilin maxay shaqadiisiina waa u wataa marka galmudug ahaan waxaan soo saarnay in warqadaas ay been abuur tahay waxaana u sheegaynaa warbaahinta in marnaba aysan qaadan warqad aanan soo marin ama kasoo bixin xafiiska afhayeenka maamulka oo aniga ah ama xafiiska madaxtooyada marka sidaas laamiligeed warbaahinta kalena waxaan ugu baaqaynaa inaysan qaadan warqadaha noocaas wax iska bedela ma jiraan madaxweynuhu maasaga madaxweynaha sharciga ah guddoonkana guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkiba waxay la shaqeynayaan madaxweynuhu hawshii shaqadiina waa ay socotaa waxaana galmudug ay ku jirtaa iminka xaaladii degdega aheyd ee madaxweynuhu u amray waxaana hadda ka jira nabad iyo horumar ciidamaduna waa ay adkeeyeen ammaanka cid kasta oo loo arkay inay carqaladeynayso nabadana ee galmudug tilaabay ka qaadaysaa waa xagaag afhayeenka madaxtooyada maamulka galmudug ayuu kaasi ahaa madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey qaabka ay u dhacday doorashadii guddoonka baarlamaanka isagoo xildhibaanada ugu baaqay inay dadejiyaan xilliga doorashada madaxnimada waxaan rabaa inaan si wada jir ah ugu hambaliyeeyo mar kale guddoonka cusub ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo aan leeyahay mar kale hambalyo waxaa la idiin dhiibay xil cusub waxaana doorashada shalay iyo maanta ka dhacday golaha shacabka baarlamaanka federaalk somalia waxay daliil u tahay dadka soomaaliyeed in ay waaye aragnimada iyo khibradda dadka hogaaminaya inay muhiim tahay inay u arkeen waxaan rajaynayaa guddoonka la doortay oo dhammaantood ah dad waaye arag u ah hogaaminta baarlamaanka horena u soo hogaamiyey marxalada kala duwan waaye aragnimo badan iyo maxaanku irahdaa lehne muxuu ahaay waaye aragnimo fiican u leh hogaaminta baarlamaanka in ay afarta sano ee soo socoto baarlamaanka federaalka hogaamintiisu ay toosnaan doonto buuqiis iyo carqalada ayna dhici doonin dowlad dhisida iyo dejinta sharciyada dalkana u baahan yahay iyo dib u eegista kuwa hadda noo jira qaarkood in ay noqon doonto arrin priority iyo muhiimadda koowaad hortarinta koowaad baarlamaanka u siiyo dadka maanta hogaanka noocaana ay yihiin kuwii ugu waaya aragsanaa arrimaha baarlamaanada ee soomaaliya marka sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo ididiilo cusub waaye rajo cusub waaye in waaye aragnimadii iyo muxuu ahay socodsiintii howlihii baarlamanka ay maanta dad waaye arag u ah howlaha baarlamaanka gacanta u galeen waan ku hambalyaynaynaa dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo howl wanaagsan ayaan leenahay waxaa guulaystay waaye aragnimada iyo khibrada waxaa guulaystay dhammaystirka qabyada wixii hore qabyo noogu ahaa dhammaystirkooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kasii ahaa magaalada boosaasanaa dhibane xanuunsan oo araggala ayaa cabasho muujiyey wuxuuna dadka ka codsanayaa in la caawiyo xasanay kale ayaa warbixintan eegi aragga qofka bini'aadanka ayaa ka mid ah lixda lixaad ee ugu muhiimsan oo bini'aadanka eebba uu ku manaystay farxaana duraan cabdilaahi waa nin dhallinyaro ah waxa uu ka naafoobay aragga muddo toddoba sano ah waxa uu ku nool yahay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxaana u jooga xaas iyo carruur ma haysto wax uu ku biilo carruurta mana aha nin awooda inuu u shaqo tago farxaan ayaa ummadda islaamka ka codsaday in la soo caawiyo haddaba ciddii awoodda in ay wax la baxdo ha ugu hagaajiso teleefanada shaashadda ku qoran walaalayaal waxaa ahay nin indhaha la oo ahay lixda sallaxaad ka fadhiistay aana ku shaqaysan karin walaalayaal waa ii jeedaan xaaladeyda ninkaa indhaha la oo ahay walaalayaal waxaa ku inabeelay magaalada boosaaso ayaa ku inabeelay habeenaa seexday subxiyaa soo kacay anoo indhaha la oo indhahaygana waxna ka arkeen baa soo kacay waxaana indha la ahay toddoba sano walaalayaal ayaa indha la ahay walaalayaal ma garateen walaalayaal waxaa leeyahay ciyaal iyo xaas baa walaalayaal leeyahay guri ijaar baa ku jira gurigana walaalayaal waa lixdan dollar walaalayaal mana awoodo ninkaas indhaha la oo ahay mana awoodo koronto iyo biyana walaalayaal isama bixin karo dadka walaalada iyo muslimiinta waxa uu sheegayaa ninkaas indhaha la oo ahay ilaahay dartiisa iyo ilaahay hortiisa walaalayaal waa inay ii caawisaan idinkana ajar iyo xasanaad baa helaysaan nin walbana ilaahay waxaa koo baryayaa muraadkiisana ilaahay inuu u sahlo walaalayaal waxaa doonayaa guriga ijaarka ma awoodo walaale waxaa doonayaa dhul yar oo walaalayaal reerkaygii aan degno walaalayaal inay ii gadaan idinkana ajar iyo xasanaad baa helaysaan qofkii walba oo walaalo muslimna iyo caawin karahay soo caawiyo iyo qofkii wax ii qaban karo ninkaas indhaha laa waayo ii jeedaan ininkanoo ilaahay waan ii barayaya qof walba muraadkiisa ilaahay inuu u sahlo caafimaadna ilaahay inuu siiyo ajar iyo xasanaada ilaahay ka siiyo inuu ilaahay dembigiisa iyo dembi waaridkiisa ilaahay inuu cafiyo walaalayaal ii caawiya waa ii jeedaa ninkaa indhaha laa waayo xaas baa leeyahay ilmaa leeyahay guriga jaarna isuma awooda ma bixin karo marka walaalayaal dhul baan rabaa walaalaya inay ii gadaan qof walba walaal oo muslim aha ii caawiyo qofkii dhulka ii gadi karo wuxuu awoodo ama ha yaraato ama ha bannaato walaalay u caawiyo ada berika maalin baa ku anfacaysaa waa kayrka iyo ajarka la baxday berika maalin ku anfacaysaa miisaanka aqra ayay ku kordhaysaa berika maalin walaale meelkaada soo baxaysaa ajar iyo xasanaadkaasna walaalo waa helaysaa qof walaalkayo muslim haddaa caawis adigna ilaahay waa ku caawinayo aqri adduun waa liibaanaysaa marka ilaahay waa ku baryayaa ilaahay waana dembi dhaaf ku weydiinayaa ilaahay waana kayrka walaalayaal nusu faray inaan walaala kayrka la raadsado ajarka la raadsado walaalayaal kii lambarkayga waxa uu soo tuuri karaa lambar baa leeyahay walaalayaal dhulka hadday u bannaato waa laba kun walaalayaal dadka walaalada muslimiinta waa ii awoodaan ajar iyo xasanaad baalsan ilaa ilaahay nuurkiina indhihiina ilaahayna ii daayo oo lixda lixaad ilaahayna ii daayo walaalay kii lambar waxa uu soo tuuri karaa lambar baa leeyahay waa afar toddoba lixdan iyo toddoba konton iyo saddex afartan iyo siddeed walaalayaal furaha waa toddoba lixdan iyo toddoba konton iyo saddex afartan iyo siddeed dadka walaalada oo iscaawiya ajar iyo xasanaad baarisaa ninkaa indhaha laaw ahay inankana akhriya adduun waa liibaanaysaane inuu ilaahay qof walba muraadkiisa meesha ilaahay inuu koo saalo waa ilaahay koo baryayaa oo ilaahay sumaqaadiran ii baryayaa qof walba muraadkiisa ilaahay inuu saalo walaalayaa ilaahay darsi waxid u qabta oo isoo caawiya ilaahay hortiisa walaalayaa isoo caawiya akhri adduun waa liibaanaysaane insha allah min karin walaalaya inuu ilaahay awlaadaada baarakaada dhigo oo awlaadaada ilaahay inuu meel fiican ka haasu saaro oo awlaadaada ku nastaa ilaahay kaada baryayaa oo ilaahay waxaa kaa baryayaa ilaahay inuu dembigaada iyo dambi waaridkaa ilahay inuu cafiyo yaa igu soo tuuriya maanta lambarkaa wax oo ilaahay dartiis wax igu qabanayo dhulkaas inaa gabta rabo oo ilaahay dartiis wax igu qabanayo lambarka walaala waxay igu soo tuuray ajri xasanaad baalisaane qof walba khayrkaa la baxo berika maalin walaala ku afacaya waa afar toddoba lixdan iyo toddoba konton iyo saddex afartan iyo siddeed walaalayaal waa afar toddoba lixdan iyo toddoba konton iyo saddex afartan iyo siddeed ilaahay dartiis oo walaalayaa igu caawiya magacaaniisoo baxay waa farxaan duraan cabdulaahi nuur ilaahay dartiis ii caawiya aqri adduu waa liibaanaysaane ilaahay hortiisa walaalayaal inuu ilaahay lixdaada lexaad ilaahay kuu daayo oo lixda lexaad walaala ku shaqaystaan muslimiinta oo i caawiya ilaahay hortiisa walaalaya ii caawiya aqri adduu waa liibaanaysaane xasan heykala raadiyo daljir boosaaso
waa tahay dhegeystayaal haddana waxaa la soo gaaray xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka saaka iyo dunida aan ku horumarna xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaari doonaa maanta oo sabtiya naadiga tottenham ayaa garoonkooda kusoo dhoweyn doona naadiga westbrom albion halka berlin iyo southampton hal city iyo naadiga f c bernmouth sunderland iyo naadiga stoke city swanza ayaa soo dhoweyn doonta naadiga arsenal halka watford ay meresburg soo dhoweyn doonto westerham united iyo naadiga crystal balas kulanka ugu dambeeya naadiga leicester city garoonkooda king bower stadium kusoo dhoweyn doona naadiga chelsea kuwaasi oo haatan horyaalka ingiriis ka hogaaminaya warbaahinta ingiriiska ayaa shaacinaysa in ciyaaryahan diega costa iyo tobabare antonio conte uu khilaaf soo kala dhex galay lagana yaabo kulankaasi inuusan ka qaybgelin ciyaaryahankaasi talyaanigana koortiina iyo naadiga bologna inter milano ayaa soo dhoweyn doonta naadiga jaweva verona dhanka laliigaha sbeinna kulamo ayaa laga ciyaari doonaa nadiga langenis iyo atletico bilbao barcelona ayaa soo dhoweyn doonta nadiga lasblamas halka atletico madrid ay soo dhoweyn doonta nadiga real batis waxaa lagu dhawaaqay isku aadka wareega sideedamaadka ee tartanka koobka boqorka dalkaasi sbein sidii horey loo rajeynayay nadiga real madrid ayaa nadiga saltafigo la ciyaari doona inkastoo lugta hore garoonka barnaabo stadium ay ka dhici doonto halka atletico madrid ay soo dhoweyn doonta nadiga eebar real sociedad ayaa soo dhoweyn doonta nadiga barcelona alcaron iyo nadiga alevis madaxweynaha kooxda real madrid ayaa kulan la qaatay tababare zanadin zidani kadib markii kooxdiisa uu ku hogaamiyey in afartan kulan oo xiriir aan dhinacooda dhulka la dhigin wargeyskaasi madrid ka soo baxa ayaa xaqiijinaya in tababarahan si toosan adiga loogu magacaabi doono sidii horey loo ogaa tababarahani waxa uu ahaa oo keliya ku-meel gaar madaxweynaha kooxda real madrid iyo boorka sare ee kooxda real madrid ayaa ku qancay qaabka tababare zanadin zidani uu kooxda u maamulay waxaa la rajeynayaa in mushaarkiisa sare loo qaado si uusan shaqada tababaranimo ee xulka qaranka faransiiska oo haatan wadahadal hoose u socda loogu dhiibin
xubinta wargeysyaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida caalaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dembeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeeska washington ee ka soo baxa waddankaasi maraykanka wargeeska ayaa boggiisa hore ku daabacay gabar markii ay dhalatay la xaday oo dib loo helay siddeed iyo toban sanno kadib gabar la xaday markii ay ku dhalatay isbital ku yaalla gobolka florida ee dalka maraykanka ayaa la helay iyadoo nool siddeed iyo toban sanno kadib sida ay sheegayaan booliska gobolkaasi south florida yomeh mobley oo la xaday bishii julay sannadkii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ayaa la helay kadib markii lagu ogaaday tilmaamo wax ku ool ah sida booliska uu wargeyska u sheegay mas-uuliyiinta magaalada welter bro ee gobolka south calorida ayaa xidhay haweenayda lagu magacaabo golira williams oo kow iyo konton jir ah oo lala xidhiirinaya afduubka gabadhan iyo xatooyadeeda gabadha la xaday oo magac kale loo bixiyey ayaana weli wax fikir ah ka haysan xaaladdeeda waxa ayna aaminsan tahay weli in goloriya ay tahay hooyadeed markanna waa wargeyska wolbres wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay nin u dhashay waddanka suuriya oo qaxooti ku ah dalka jarmalka oo dacweeyey shirkadda facebook nin suuriyaan ah oo qaxooti ku ah waddankaasi jarmalka sawirna horey ula galay ra'iisul wasaare angela markel ayaa dacwad ku soo oogay shirkadda facebook oo uu ku eedeeyey in ay ku masabidatay qoraallo lagu argagixinayo oo lagu faafiyey barta bulshadu ay ku xidhiidhaan ee facebooka tallaabadan sharciga ah ee uu qaaday waxa ay ku soo beegantay iyadoo cadaadis badan lagu saarayo facebook inay wax ka qabato wararka beenta ah ee boggeeda lagu faafiyo waxaa jira dhacdooyin fara badan oo ka dhacay waddanka jarmalka oo dad soo galooti ah iyo qaxootiba laga faafiyey warar been ah barahaasi bulshada gaar ahaan facebook anas modamani oo ah ninka haatan dacwada furay ayaa ka mid ah dadka wararka beenta ah lagu masabitay bishii sebtembar sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii oo ay angela markel booqatay xarun ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah ayaa ninkan caan noqday kadib markii uu sawir la galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi xubintii wargeysyada dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii saakiyo dunida oo subaxnimadan idinkaga imaanaya stuudiyaha dal jira ee bohol barnaamij kan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo
barkaga maqan maduniyadu darimada abaarto abka utiida hadduu gugii ku daate annadoo الكرم يغطي ساق أقوال qaran sidadiidaysaa dhabta waa dhabqaysaa sidatugu dartaa